shilkan gaari oo ahaa mid aad u xogan islamarkaana waxa uu ka dhacay degmada shiiq ee waqooyi galbeed uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay somalilan shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari ay leedahay mid ka mid ah shirkadaha ka howlgala dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan iyo gaari ay wateen ciidamada booliiska maamulkaas inta la xaqiijiyey ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay shilkan halka ay ku dhaawacmeen sideed kale kuwaasoo dhammaantooda ka tirsan booliiska maamulka la magac baxay somalilan mas-uul ka tirsan maamulka somalilan oo lagu magacaabo cabdirasaaq cabdulaahi guuleed ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay shilkan gaari waxaa shil ka dhacay afka horeed oo degmada sheekh laga galo shilkaasoo ka mid ahaa kolayo gaadiidahoo la socday gudoomiyaha komishanka qaranka iyo xubnaha komishanka oo galbeed bari ku socday hal askari oo ku geeriyooday oo ka mid ahaa askartii gaariga saarnayd oo dhaawac dhintay xaaladiisa oo aada u cuslayd awgeed shilkaa waxaa ku dhaawacmay sideed kale marka laga yimaado askarigaa geeriyooday sideedda askari oo ciidamada booliska jamhuuriyadda somalilan ka tirsan xaaladooda caafimaad waxay isku jirtaa mid culus iyo muxuu ahay kuwo fududba muddooyinkii dambe dhulka uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay somalilan ayaa waxaa aad ugu soo badanaya shilalka gawaarida kuwaas oo geysanaya khasaarooyin isugu jira dhimashoyo dhaawac